wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka dahuur ee dalsan qodobada ugu doorkaroona waxaa qeyb ka noqon
allah u naxariistay guddoomiye jawaari oo maanta aas qaran loogu sameynayo magaalada muqdisho iyo madaxweyne xasan sheikh oo ka qeyb galaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeeb lafta gareen oo sheegay in dowladda federaalk ay ka codsatay in aas qaran loogu sameeyo muqdisho kumuu ahaa guddoomiye jawaari waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhdiisa oo kooban oo warkaaad ku dhagaysan doontaan
mudane ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo beeniyey in xabsiga xabsi guri laga dhigay guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka jubbaland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
aan ku bilownay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya barofesor jawaari ayaa maanta aas qaran loogu sameyn doonaa magaalada muqdisho waxaana ka qeybgeli doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud aaska madaaska guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor jawaari oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa la filayaa inuu dhowaan ka qabsoomo magaalada muqdisho waxaana ka qeybgelaya mas-uuliyiin kala duwan dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka codsatay in aas qaran loogu sameeyo brofesor jawaari magaalada muqdisho iyaga oo doonayay inay ku aasaan magaalada baydhabo ee koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaana waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay codsigaasi soo gudbisay in jawaari lagu aaso magaalada muqdisho
waxaan inta tacsiya tiiraanya looga dirayaa guddoomiyihii baarlamaanka hore oo ahaa oday soomaaliyeed oo ahaa oday reer koonfur galbeed oo ahaa oday digili miriflaa runtii taariikh fiicanna ku lahaa dowladnimada soomaaliya oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ilaahay ha u naxariisto annaga dhanna samir iyo iimaan allah naga siiyo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo ehelkii qaraabadayna samir allaha ka siiyo sidaasoo kale maanta la aasaayey aas qarana loo suubiyey waxaan diyaarinay inaan ku duugno inta annagana waa u diyaar garownay laakiin maadaama ay dowladda federaalka uu heer qaran ahaa yaa naga codsatay in lagu duugo abka dahabalaas
allah u naxariistee brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari taariikhdiisa oo kooban ayaynu idiin soo gudbinaynaa tan iyo intii uu markaasi ka shaqaynayay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta bulshada
rabitaanka shacbiga ina soomaaliyeed oo aan golahan ku matalno waa lagama maarmaan waa waajib muwaadiniinta soomaaliyeed oo konton jir iyo wixii ka weyn ah magacooda anoo ku hadlaayo inaan idin idhaahdo dhallinyarada soomaaliya naga raalli ahaan allaha u naxariistay maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu toddobadii bishii diseembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo afartankii ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca tacliinta sare waxa uu sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol labayo siddeetankii ka qalinjabiyey kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed isaga oo xilligaas ka horna qaatay shahaado macalinimo oo luuqadda ingilishka ah iyo diblomo sharciga islaamka ah dhinaca shaqada waxa uu xilal kala duwan kasoo qabtay dowladii milatariga ahayd ee soomaaliya isagoo agaasimo guud xogeyo joogto ah iyo wasiirba kasoo noqday wasaarado dhowr ah waxa uu soo noqday wasiirkii wasaaradda gaadiidka dhulka iyo cirka iyo sidoo kale wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada dhinaca dastuur usameynta soomaaliya waxa uu bishii meey ee sanadkii laba kun iyo sideedii ilaa iyo bishii disembar ee sanadkii laba kun iyo tobankii la taliyo dhinaca dastuurka ah kasoo noqday xafiiska siyaasadda qaramada midoobe ee arrimaha soomaaliya iyo hay-adda u n d b waxa uu intaas kadib noqday guddoomiyaha guddiga qobarada dastuurka oo dib u eegis ku sameeyey qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya iyo diyaarinta hanaan usameynta dastuur la ansixiyo oo soomaalidu ay leedahay allaha u naxariistay brofesor maxamed cusmaan jawaari waxa uu ku hadli jiray luqadaha soomaaliga carabiga ingiliishka talyaaniga iyo luqadda norwijiyaanka xilka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa loo doortay sanadkii laba kun laba iyo toban allaha u naxariistay jawaari waxa uu ahaa oday soomaaliyeed oo wax badan ka shaqeeyey maslaxadda ummadda soomaaliyeed
dhanka kale markaan haddii aan eegno mudane ka tirsan baarlamaanka jubbaland ayaa beeniyey in xabsi guri laga dhigay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland xildhibaan ah, Keo- kerow ayaa waxaa wareysigan uu siiyey dalsan t v isagoo la yeeshay waryaheena maxamed cabdiqaadir ismaan indhoy
bismillahi rahmaan rahiim aadaan ku salaamaya warbaahinta dhamaan kujo aadaan ku salaamaya warfada ayadoo iska socota baan aragnay marka hadda shaksi bay waa shaksi wax maata wax shaksi ku kooban bay ahayd ayadoo socota baan aragnay marka wax hadda baarlamaanka uu ku tashtiyo hadda maaragtay anaga intaas sanaan joognay ilaa iyo intaas sana xildhibaan ahay aan wada ahayn saxankeena marka alaa xasan warqada warqada oo shaksi samaystay ayaan ayaan aragnay haddana ciidana shaqadii baarlamaankan way socotaa marka alaa xasan wax waxba uma aragnan iska riyooda iska riyooda uma aragna ma garan waaya marka waxaan ugu maqaalaha in maanta baarlamaanka jubbaland ay eh, kulan ka yeesheen eh, arrinta eh, warqadda ka soo baxday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee jubbaland maxaa ka jiro
may waxba wataa sida wararkaasi baarlamaanka shaqadiisa caadi normaalkiisu normaalkiisu shaqadiisu ayuu wataa marka een cidna ma mid oo warqad la joojinayo ama ama warqad loo een loo- loo loo istaajinayo may ahayn warqadda shaqadeeda ma ahayn shaqadiisa normaalkiisu isku wataa taasna hadda dax iska riyoodiyo wax iska samaysan baa waa alna laabta waxba anaga ma kor uma qaadahayna shaqadii baarlamaanka shaqadiisa waa wataa marka hadda si- sida hadda idanka in lagu weynta ana maba nolo weyno marka alahi xaasan waxba hadda oo siyaada uma uma arkayna waaya eh, laakiin eh, warqadda kasoo baxday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland waxay qoreysay in madaxweynuhu uu doonayo howlaha baarlamaanka inuu farageliyo qodobka toddobaatanaad ee dastuurka uu wax u ka bedelo ma jirtaa in baarlamaanku ay wadaan howl la xidhiidho wax ka bedelidda eh, qodobka ama qodob ka mid ah ee dastuurka ee jubbaland
adeerta tuurka jubbaland baarlamaanka ay u taa labaatan madaxweynaha waa madaxweyne waa sh- madaxweynaha isaga sh- shaqadiisa waa madaxweynaha ay ku- ay ku kooban tahay baarlamaanka waa shaqadiisa maarata dajiwa baarlamaanka saddex jeer shaqadiisa maarata sh- shaqadoyin kamid kamid ah weye taasna maarata mid madaxweynaha shaqa uu kuleeyahay maarata maaha waa hadda ninka uu sheegaya isaga maarata oo saxaabkeena maarata meelaha uu ka sheegayana maarata een, oo waxaa isaga jeebkiisa ah aniga aanan ka warqaban marka alaa xaasa si fiican ay u socotaa baato hadda bedel ku berta waxaa iskale baarlamaanka iskale madaxweynaha male madaxweynaha asaga dartiisa baarlamaanka ha doortay Ee, asagana wixii baarlamaanka ka imaada maarta ayuu fuliyaa waaya laakiin eh, ma jirtaa in madaxweynaha iyo eh, guddoonka baarlamaanka gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka warqadan soo baxday ee inay xiisadda ka dhex abuurtay sidoo kaleeto baarlamaankuna ay saameysay
wax xiisada layidhaa hadda oo ka dhex abuurtay maarata adeer qaybta sacada hadda kulan dhahay baarlamaanka jooga wax xiisada oo ka dhex abuurtay ilahay abuurtay ma jiro wax saameyn male baarlamaanka guddoon buu leeyahay ninkii qaba u ahaa asaga haddii iska wax u arkay maarata iska samaysto asaga oo asaga wata as- asaga og laakiin baarlamaanka wax shidda maarata hadda ka taagan ama maarata ama si xaggiisa arkay warqadda waan aragnay marka waxaan jira maan kasoo qaadnay maarata wax dhibaato ah maarata hadda ka taagan baarlamaanka ama khilaaf oo gacma jira ma jira toddobaatan iyo shan waay toddobaatan iyo afarta maarata waa fiyo yihiin maarata wax dhibaato hal ruux oo la qabato kuma jiro oo waxaa sida jeebkiisa ah marka eh, guddoomiyaha baarlamaanka hadda eh, adigu waxaa sheegaysaa in aanay eh, wax khilaafa ka dhex jirin eh, guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada eh, guddoomiye ku-xigeenkana eh, guddoonka buu ka mid yahay marba haddii isagu kulanka uu joogin oo eh, guddoon guddoomiyaha oo qura uu kulanka uu joogo miyaanaan la oran karin eh, waxaa jiro eh, khilaaf guddoonka iyo eh, madaxtooyada jubbaland u dhexeeyo oo la xiriira arrintan eh, waxa laga bedelayo eh, dastuurka jubbaland
adeer ninka horta nin waa oday oo nin- nin saxaabkeenu aqoonyahan oo daa u ahaa hadda- hadda ninka warqadda soo qoraya asaga naftiisa inuu waxaa aaminsanay inuusan qoran ba lo- oo loo qoray waa xanuunsanyahay asaga naftiisaba marka waxa waaye een, wa- xildhibaan ka tirsan oo Ju- jubbaland weye gudoomiye ku-xigeenkana waa uu maarata ahaa haddana waayahay marka hadda wax shaksiyaad ku goban hadda inaan sii burburinayo maarata arrintiisa maarata hadda diya- diya- diyaar uma ahayn adiga maarata weligeed soo gashay waaya haddana wax dhibaato wax wax dhexdeeda ka taagay oo dhiboo jira male waaya fadhiga baarlamaanka ee maanta isaga ma ku sugnaa
As- a- a- asaga ha guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee fadhiga baarlamaanka maanta ma joogay anigiisa maaha ilaa in dhowr dhowr xildhibaan martaa xildhibaanada marka waxaa waaye martaa ilaa ku- ku- ku rarle waa xildhibaanada kulli martaa waa waa taqaana badan badan yahay ma wada imaadaan marka intii markaas kulankuuna oo dee wa- wa- way fadhiyaan marka waxaa ula jeedaa eh, maanta ma joogin eh, fadhiga guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka
Ma- ma- ma- ma- ma- gudoonki iyo macalkiin labaad wa- wa- wa- wa- waa joogaan laakiin asaga ma arag waya waxaanu xog ku haynaa in eh, xalay la weeraray oo eh, uu xiran yahay marka eh, wararkaas maxaa ka jiro
taas taas waxaa fiican ciddii ku sheegtay inaad weydiisay maaragtay taas Ma- laakiin eh, xildhibaan baarlamaanka ka tirsanaa tahay magaaladii kismaayo aa ku sugan tahay eh, guddoomiyihii uu joogay marka miyaadan haynin eh, xogta la xidhiidha in eh, guddoomiyaha eh, xabsi guri laga dhigay eh, oo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xabsi guri laga dhigay miyaadan la wadaagi karin bulshada soomaaliyeed wax wax ka jira ilaahay abuurtay ma jiro ummadda soomaalida inta xumaanta wadato maarta ayaa wararkan khasnaa iska dhacday wax oo cabsi cabsi guri iyo wax la maday wax ka dhigay ilaahay abuurtay maarta annaga ognahay maarta ma jiro markaas kulle cidda ku sheegtay maarta waxa meelaha ka wada mucaarad way de mucaarad nimaan lahayn maarta ma lehe maarta waxa way aqalada hala fiiriya marka waxaas waxa kama jiro way waa waa kuusoo koobayaa eh, su-aasheeda ugu dambeysa arbaa inaan ku weydiiyo eh, muxuu yahay qodobka la isku hayo ee wax laga bedelayo ee toddobaatanaad ee dastuurka jubbaland maadaama tahay xildhibaan eh, jubbaland ah
qodob annaga aan isku haysano oo hadda qodobka ma la yeelaya waa la yeelaa leeyahay ma jira baarlamaanka qodobka waa la- waa laga doodaa cod haddii laisku qabo codaa loo qaadaa qodob aan isku qabo wayno hadda maaragtaay oo kudarad iyo ka dhibadle oo annaga jubbaland ahaan maaragtaay ma ma- ma jira ma garan laakiin way jirtaa soo maahan in eh, qodobka toddobaatanaad eh, wax ka bedelkiisa eh, baarlamaanka jubbaland uu horyaalo oo eh, laga arisanayo eh, sida laga yeelayo
taas taladiisa weli lama gaara way dhimanta taladiisa maaragtay dadka baarlamaanka u taalla taas taladiisa weli maaragtaay la- eh, laga- lagama fariisana markay imaataan haddee cod baa- baarlamaanka siisa maaragtaay waxa waaye cod way maaragtaay aqlaa- cod way gacitaanka ama ama cod hadda maaragtay koranka si u dhaca maaragtay ayaa la arkaya taasaa ka dhaqo shaqadiisa maaragtay qodobkaas iyo ma- waa la yeelaya lama yeelaya maaragtay qodobkaas wax baarlamaanka u yeelo way laakiin weli howshiisa ma gala adag
guud ahaan warkii dooraad kala socoteen raadiyaa dalsan oo naginta cid walba u seega waxay dib kaga heli karaan baryaheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahel yaabaa talal hel